إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duqurnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaalo ka dhana ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa shisheeye ayaa ka kala dhacay muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose alkataa'ib ayaa ballan qaaday in ay baahi doonto filin cusub oo ku saabsan tacliinta dalka ka jirta iyo duulaanka maskaxeed ee ubadka muslimiinta lagu hayo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kale ee ku howlan hurinta dagaalada iminka socda ay yihiin danasayaal qowleysato ah dowla diini ah ayaa waxaa loo qabta dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xarardheere ee gobolka mudug qoys soomaaliyeed oo muddo sanadaha ka hor wiilkooda kenya ay afduubatay ayaa ka waramay xanuunka iyo murugta arrinta ay ku hayso inta waa qodobadii warku waaweynee dhegsaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dagaalo ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ayaa ka kala dhacay muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose xashim cabdinaasir ayaa ka waramaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobolada banaadir iyo shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen halka loo yaqaano caliganey ee xaafadda suuqa xoolaha degmada hilwaa ee magaalada muqdisho dhowqa rasaasta ayaa laga maqlayay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada weerarka lagu qaaday isla magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday fariisin sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa jaamacadda shabeelle ee deegaanka ka xada ee duleedka magaalada muqdisho dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee ay kaga sugan yihiin deegaanka buurcalow ee hoostaga magaalada baraawe isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday bar isbaaro u ahayd ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa deegaanka shalaambood faahfaahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray qaraxa lala beegsaday
xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kale ee ku holan hurinta dagaalada iminka socda ay yihiin danasiyaal qowleysato ah waxa uu sheegay in nimanka iminka wada dagaalka qolyaha mooryaanta ah ay doonayaan in dagaalka ay ka dhigtaan mashruuc si kale haddii loo dhigana waxaa weeye in ay gorgortan siyaasadeed ku galaan islamarkaasina dhaqaalo fara badan ay ku helaan siyaasiyiin badanaa jirto dagaalka inay ka qowleysato rabta oo project ka dhigto waa dagaalka macusleydahay nadiifka ay rabaan inay mashruuc ka dhigaan waa la yaqaanaa in waa mashruuc dagaalka dhinac layska dhigay u baahan tahay asigoo hadalkiisa sii wata ayuu wuxuu sheegay in xildhibaanada aanay shaqadoodu ahayn in furmaha dagaalka ay aadaan keliyana ay leeyihiin in ay ciidamada dhiiri geliyaan laakiinse ay jiraan shaqooyin badan oo u yaala waxaan aaminsanahay xildhibaanka shaqadiisa waxa waaye sax waaye inuu dhiirigeliyo ciidanka xoogga dalka waa tahay xildhibaan inuu maleeshiyada abaabulo inuu qabiil abaabulo maahan xildhibaan baarlamaanka sharciyada yaala iyo dowladnimada wuxuu intaa ku daray in shaqada dowladda federaalka aanay ahayn dagaalka oo keliya ee ay jiraan shaqooyin badan oo ay leedahay kale fiiri dowladnimadeenna in dagaalka al-shabaab keliya lagu soo koobo sax maaha dowladnimada waa fara weyn tahay dagaalka al-shabaab waa amniga iyo la dagaalankiisa waa qayb ka mid a amniga dowladda ay haysa waay sharciyadii kale hadday tahay dhaqaale hadday tahay nidaamkii federaalka hadday tahay dastuurka in la dhamaystiro hadday tahay xukuumadda in la xisaabtamo xukuumadda in la xisaabtamo accountabilitygii hadday tahay in maaragtay heshiisyadii caalamiga la gelayay la fiiriyo hadday tahay kheyraadka dadkiisa loo soo bixi lahaa in la fiiriyo xildhibaanka shaqadiisa keliya maaha inuu qoray qaato deegaan tago cabdiraxmaan cabdishakuur oo sii hadlayay geesta kale wuxuu soo hadal qaaday amni darrada ka jirta magaalada muqdisho ee ay wajahayso dowladda federaalka ah waxa uu sheegay in musuq maasuq xoogle uu ka dhex jiro hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah islamarkaasina la arkayo saraakiil dhallinyaro ah kuwaas oo inta badan fasax dibadda ah iyo dalxiis wakhtigooda oo ku dhammaysta iyagoo haya buu yidhi xilaalka amniga waxaan rabnaa inaan u fiirino security agencieskeenna si saxa shaqada muu hayaan haddaanse aniga arko anuu nin siyaasiyo intaasoo dalkan ka shaqaynayay wiil yaroo kabtan ahoo guri toban tabaqa u dhisan yahay oo mishaarkiisana sideed boqol oo dollar uu yahay waa inaan weydiiya wiilkaa lacagta ka keenaa security sectorkeenna corruptionaa ka jiro corruptionkaas ilaa la xaliyane shabel iskama celin karo waa in musu- musuqmaasuqaas iyo fasaadkaas iyo corruptionkaas ka dhex jira hay-adaha amniga in la xaliyo u baahan yahay wiilashan yaryar ee guryaha tobanka dabaqa meeshan ka wada dhistay oo securitigana ka shaqeeya oo afar saac holiday u jira turki iyo iyo iyo malaysia iyo iyo nairobi u jira oo leeyahay waa kabtan waa la wax degla hantiga qarankan isaga haysta shabaab uun la dagaalayaa waxaas sheeko waaye ruwaayad waaye dowladda federaalk ayaa marar badan waxaa lagu eedeeyey in xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku iclaamisay dagaal aanay aada uga fiirsan islamarkaasina si buuxda ugu diyaargaroobin alkataa'ib ayaa ballan qaaday in ay baahi doonto filan cusub oo ku saabsan tacliinta dalka ka jirta iyo duulaanka maskaxeed ee ubadka muslimiinta lagu hayo xashim cabdinaasir ayaa ka waramaya kow iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriyada oo waafaqsan shanta bisha nofembar sannadka laba kun labaatan iyo labo kadib weeraradii ay mujaahidiintu ku qaadeen xarunta waxaa loogu yeero wasaaradda tacliimta ee xukuumadda ridada soomaaliyeed waxay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'e ballan qaadaysaa inay dhowaan baahin doonto muuqaal muujinaya dhibaatada ay wasaaraddan ku hayso dhammaan bulshada iyo ubadka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo dhaawaca weyn ee ay u geysanayso caqiidadooda iyo fitradooda saliimka ah wasaaradda tacliimta ee xukuumadda ridada soomaaliyeed oo ka qayb qaadanaysa la dagaalanka towxiidka iyo duulaan maskaxeedka lagu hayo ummadda soomaaliyeed ayaa waxay ku howlan tahay siday dalka ugu faafin lahayd falsafadda saliibiyiinta reer galbeedka iyo manaahijtooda munxarifka ah ee ka soo horjeeda mabaadi'da suuban ee islaamka waxayna dhammaystir u tahay oo kaabaysaa duulaanka caskariga ah ee lagu soo qaaday ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ayaa lagu yidhi bayaanka weerarka wasaaradda ridada ee tacliinta ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ka turjumaysaa sida ay mujaahidiinta uga go'an tahay inay ilaaliyaan bedqabka ubadka muslimka ah ee soomaaliyeed ugana badbaadiyaan dhalanrogga lagu hayo iyo kufriga loo horseedayo ayaa lagu yidhi bayaanka haddaba mu'asasada alkataa'ib iyadoo gudanaysa waajibka ka saaran baraarujinta ummadda bidhaaminta dhagaaraha cadowga iyo iftiiminta ujeeddooyin ka guracan ayaa waxay muuqaalkan ku lafaguri doontaa manaahijta tacliimta ee dalka ka jirta si ay ummadda ugu caddayso duulaanka maskaxeed ee lagu soo qaaday iyo hagardaamada lala damacsan yahay ubadkeeda muuqaalka wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa juhdiga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan toosinta tayaynta iyo towxiid waafajinta tacliinta dalka si ubadka muslimka ah ee soomaaliyeed looga badbaadiyo manaahijta munxarifka ah islamarkaana loo daboolo baahida ay u qabaan tacliim taya leh oo ka turjumaysa mabaadi'da islaamka bayaanka ayaa lagu yidhi annagoo ka faa'iidaysanayna fursaddan waxaan halkan uga mahad celinaynaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo kaalin mug leh iyo door lixaadla ka qaatay diyaarinta iyo soo saarista filimka waxaana ku boorinaynaa ayaa lagu yidhi bayaanka inay sii laba jibaaraan dadaalka ay ugu jiraan inay ummadda ka xoreeyaan fikradaha guracan ee laga soo minguuriyey saliibiyiinta reer galbeedka bayaanka ayaa lagu soo gebagebeeyey welilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun dowladdiini ah ayaa waxaa loo qabtay dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug bulshada ku dhaqan deegaanka miliqo ayaa maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ee mudug waxa uu qabtay dowlad diini ah oo muddo toban maalmood ay socotay dadka ayaa daruus kala duwan ka faa'iiday dowladdaasi mid ka mid ah raggii ka qaybgalay dowladda ayaa ka waramay daruusta ay qaateen
anigoo ah cabduqaadir cabdi maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka miliqo dowra toban maalmood soconaysay oo uu qabtay maktabka dacwada waxaan rabaa inaan u mahad celi ilaahay kadib walaayadii qabatay iyo ragga isku howlay dowladda waxaa lagu qaatay arrimo badan oo muhiim ah oo asaasiyaadka diinta oo ay ka mid tahay maraatibuddiin oo ay ka mid tahay laa ilaaha illallah macnaheeda oo ay ka mid tahay waxaa waa shuruudu laa ilaaha illallah waxaan aad u soo dhoweynaynaa oanu ilaahay waa ilaahay kadib uga mahad celinaynaa wilaayada arrintan waxa uu kusoo fikirtay khaasatan maktabka dacwada waxaana codsanaynaa haddaan nahay dadka deegaanka dadka waxa waa jahliga arrimaha aasaasiyaadka diinta uu ka hayo in loo badiyo dacwooyinkan oo kale oo lagu soo celceliyo haddiiba waxa waa lagu raadinayo arrimaha aasaasiyaadka diintooda waxay ilaahay kula kulmi lahaayeen waxaa looga baahan yahay inayba ka faa'iidaystaan dowladani waxay ahayd mid rag iyo dumar intaba ay ka qayb qaadanayeen amaba wax lagu barayay mid ka mida dumarka dowladda ka qayb galay ayaa iyaduna geesteeda hadashay waxaad magaceeda layra sira maxamed cabdi waxaan ku noolaa magaalada milaqo masaajidka milaqood dowrada aan ku qaadanay waxaan ka faa'iidnay maraatibidiin oo saddexa shanta tira islaamka lixda iimaanka halka ixsaanka waxaa kale aan ka faa'iidnay laa ilaaha ila allah towxiidka maraatibu diin oo saddexa iyo waxaan ka faa'iidnay waxaa noogu sii fiicnaa towxiidka salaada ataxiyaadka si badanaan uga faa'iidnay waana soo dhaweyneynaa aad baana usoo dhaweyneynaan waana waana ka faa'iidnay walaayaadka islaamka ayaa waxaa lagu qabtaa dowlada tabajooga kuwaas oo bulshada diinta islaamka si wanaagsan loogu barayo qoys soomaaliyeed oo wiilkooda muddo sanado ka hor ah ee kenya afduubatay ayaa ka waramay xanuunka iyo murugta arrintaa ku hayso mahad cubeyde ayaa warkan inoo haya qoyskan soomaalida ah kuna nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka sheekaynaya dhibaatooyin ay u geysteen ciidanka dowladda kenya waxay sheegeen in muddo ku dhow afar sano uu ka maqan yahay wiil ay iyagu dhaleen oo lagu magacaabo guuleed cabdulaahi cabdulle kaasoo ay afduubteen askar ka tirsan dowladda kenya oo ku dafay gaari madow gabar la dhalatay wiilkan u xiran dowladda kenya ayaa ugu horreyn ka warramaysa sida lagu waayey walaalkeeda iyo dad markii ugu wardambeysay faahfaahin haddaan ka baxsho wiilkeena markii la waayey magaciisa waa horta guuleed cabdulaahi cabdile wuxuuna wadankan ku joogay baasaboor soomaali ah wuxuu u socday wadanka hindiya wuxuuna muxuu haye kasoo bax markaasuu ka imaaday suudaan oo jaamacad puntland uu ka dhameeyey hindiya wuxuu ka xareystay masar fiisihii markuu usoo bixi lahaa saddex beri ka bacdi ayaa la waayey annaga marka hore marka qaabka loo waayo waan garan weynay waxaana soo wacay wiilka uu la noolaa wiilkii ula nool ayaana soo wacay wuxuu yidhi wiilkii ma lahan oo guri qol buu ka degnaa marka ayaantii koowaad oo dhan wixii waana geli waayeen maalin walba meeshaana iska imaanaa waa iska wareegnaa waan raadinaa yacni qaaba u raadina xataa garan weynay mar xataa istaalada meydad ka soo raadiya ma qofbaa meeshaan accidenti ku galay markii ugu dambeysay inuu sigiska joogo unbuu wiilka sheegay laakiin wax xooga nagama siin wax ka dambeeyey adugu galabtii toban saac oy bar baa taleefankiisa ugu dambeysay masigiskuuna joogay markan waxay ka warramaysaa sida lagu ogaaday halka uu ku sugan yahay walaalkeeda iyo cidda soo sheegtay arrintaas adigu markaan saas yaan dhan u raadinaynay oo u baadagoobayna waxbana aan ka laanahay xoogaa taleefonka waxaa u geynay niman waxay dhaheen taleefonkan diigku ku damay adigu maalinkii dambe duhurkiisa taleefonka la damiyey markuu meeshuu ku damay waxay ahayd meesha aan diigka la dhaho marka anagoo intaas iska joogno aada u walacsan oo aada u murugaysan baa muxuu haaye lix bilood ka bacdi lixdaas bilood wax muddadaas wax waramaana ka helin baa waxaa ka soo baxay xabsiga wiil ay iskula xirnaayeen qolkiisa wiilkii mar allaala markii saa soomaaliya ku tuuraan wiilkii markuu soomaaliya saa u tagay ayuu wuxuu qabsaday muxuu haaye wuxuu yidhi isagoona cidiyihii laga jarin oo timihii laga jarin buu wuxuu yidhi taleefonkan ii waca taleefonka marka koruu kasoo xifdisiiyey annagam dee macnaha wiilka xataa maana aqoonin laakiin ilaahay unbaa isku geeyay saan ohan ilaa akhbaar nooga keen marka wiilkii markuu saas hooyo xaliimo xasan buu wacay wuxuu nooga sheekeeyey marka wiilkaas in jirda lagu sameeyey sun la cabsiiyey dhibaatooyin badan ayagoo dhan isla gaarsiiyey labadooda ah ugu dambayntii waxay ka warramaysaa in ilaa iyo hadda ay walaalkeeda la'yihiin ehelkooda maqnaanshihiisa darteedna ay dhibaatooyin badan u soo gaareen dowladda kenyana ay meermeerin wakhtiga uga dhammaysay markii waxaan sameynay isla markiiba waxaan tagnay oobiga waxaan u gudbinay muxuu haaye bangaan station meeshaan station ku yaallaa tagnay warbixintii o dhan baana laga qoray obiyaa lasoo siiyey hooyo waxaa layi annagaa kusoo wacina dibdambana looma soo wicin isla markii markaa obiga qoranay waxaa la xirinay nin qaraabadeeno xiiri la dhaho wuxuu yidhi muxuu ahaaye waa idinla raadinaya markii koowaad haddana ayaan ka bacdi wuxuuna yidhi meeshaas hebla intaa tagtaan ka baada gooba horta guuleed maalintii la qabsaday ilaa hadartaan dhibaatooyin tiro badan baa reerkeena soo gaaray waxaa ka mid ah hooyaday dhabarkii xoogaa ka sheegan jirtay dhakhtarkii markii ugu dambaysa wuxuu yidhi murugada iska daa hadda kursi baa lagu wadaa wax yar haddee socoto ma socon karto lafta dhabarka meelo badan baa ka dhammaaday gabar walaasha iyadana yacni way khafiiftay mar walba waxay leeda waa arkaa way hortaagan yahay meel walba waxay ka aragtaa isagii annaga xataase korbaa dhowr qof oo reerkeena ka mida ku dhacday dhibaatooyin tiro badan ayaana soo gaaray
dad badan oo soomaali ah ay horay u afduubatay dowladda kenya waxayna ka mid tahay dowladaha shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya sidoo kale arrintan waxay tusaale cad ka bixinaysaa dhibaatooyinka ay la nool yihiin soomaalida ka tegay waddankooda ee degay dalalka reer galbeedka iyo meelaha la midka ah warkii wargeysa idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan doornimadan waa inaga intaa